ku dagaalamaayo meesha la yidhaaho cadale iyo nawaaxigeeda inay dagaalbileedkaas ay joojiyaan waxaan u jeedinayaa bogaadin iyo walaalnimo iyo tolnimo inay joojiyaan dagaalkaas meeshaa dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho aad iyo aad ayaan ugu xunnahay
halkan waxaan baaq nabadeed aan ugu diraynaa annagoo ah deriskooda dadka walaalaha ku dagaalamayo jowhar barigiisa waxaan halkan baaq nabadeed ugu diraynaa inay maarata dhiiggaas islaamka la daadinayo la joojiyo islaamka ma qabo in maarata dhiig maalaayacni loo daadiyo in maarata ummadii micnaha masaakiintaheed la burburiyo islaamka ma qabo waxaan baaq nabadeed aan halkan ugu dirayaa anigoo ah micnaha dhallinyarada ku nool gobolka shabeellada dhexa ka tirsan waxaan halkan baaq ugu dirayaa in dadka walaalaha halkaas ku dagaalamaya dhiiggaas islaamka daadanaya ay joojiyaan dowladda midda federaalka soomaaliya iyo midda dowlad goboleedka hirshabellaba in ay gacan ka geystaan sidii loo joojin lahay dagaalkaas